war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo ku qornaa luuqadda ingiriiska ayaa looga hadlay qaabka uu noqon doono howlgalka awsom ee beddelaya admis bayaanka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa lagu sheegay in etoobiya ay heshiis gaar ah la gashay maamulka la baxay somalilan ee ka jira waqooyi galbeed soomaaliya taasina ay meel ka dhac ku tahay dowladda federaalka howlgalka awsom ayay dowladda federaalka sheegtay in iyadu go'aan ka gaarayso dalalka ka mid noqonaya iyo kuwa aanan ka mid ahaan doonin iyadoo intaa ku dartay in tillaabooyinkii ay qaaday dowladda etoobiya ay ka faa'iidaysatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka aysan si cad ugu qeexin in etoobiya aanay ka mid noqon doonin howlgalka labada kun iyo shan iyo labaatanka haddana waxay dowladda federaalka ku celisay in si dhow ay u wada shaqayn doonaan midowda afrika qaramada midoobay iyo midowda yurub horey dowladda federaalk waxay u sheegtay in haddii dowladda etoobiya aanay ka laaban isafgaradkii ay la gaartay maamulka la baxay somalilan ay ciidamadeeda dhammaadka sanadkan ka bixi doonaan guud ahaan soomaaliya waana tallaabo ay dad badani ku doodayaan in dowladda federaalk aanay awoodin arrintaas